maanta baydhabo waxaa ka dhacay dowlad goboleedka koonfur galbeed oo lixda ah waxaana banaanbaxa ku samaynaynay baydhabo magaalada waxaan isu diyaarinay in aanaan ka hor imaano waxyaabaha ay wadaan oo saddex gobol a lagu dhisaya baydhabo shacabkii ayaa kacay annaga xarunteena a d c aanu ku jirnay shacabkii ayaa kacay istaagay oo banaanbax u baxeed ciidamo ayaa loo soo dalbay oo militariga generaal ibrahim yarow oo hogaaminaya iyo korneel macad oo taliyaha divisionka ee baydhabo labadaas korneel generaal ah generaalka oo ciidamada ee dhexdan ma haystay ayaa ayaa ciidan wata ayna soo weerareen dadkii banaanbaxa ma aqaan hadda ilaahay saddex qof iyo laba qof waxbaa la sheegayay annaga banaankuma baxeen xaruntiia kala fardhigay waa la laayay ciidamo etoobiyaan ayaa yimid mar aan u jeeday etoobiyaankaa hor socday waxau yidhi banaanbaxan ma la joojin karo macal etoobiyaanka waa la dabsaaray marka etoobiyaankina way kala tageen waxii dhan waa iskugu yimaadeen janaralkii iyo korneelka ciidamada wataana a d c noogu soo galeen hadda aan kula hadlaaya ilaa iyo laba boqol saddex boqol oo ciidan baa nagu dul wareegsan aniyo madawnonu maxamed madaxweynaha koonfur galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka cumar dheere waxaanu ku dhex jirnaa xarunta a d c waxaana nagu dul wareegsan oona dul taagan ciidamadii laba janarka iyo korneelkaas watay waa tahay si wanaagsan aan ku garto waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrintan waxay ka dambaysa soo maaha banaanbax adigu ku adigteen labadan beriba banaanbaxaas uu socday shacabka ayaa rabitaankiisa ka hadlaayay waxaanaga hogaaminayna oo uhidataaranay maha laakiin dadka rabitaankooda ay sheeganayaan lix gobol baan rabnaa dooni mayno saddex gobol ay dhacayeen wax kalena ma jirin wax hubaysana ma ku jirin daraad way socdeen maalintii oo jawaari imaanayay maanta madaxweynaha iyagoo wasiire ayaa yimaadeenaa la sheegaya eerboorka aniga maana tegin intii oo dhan waxaas waa isku socdeen usbuucan dhan banaanbaxaas waa socday maanta ciidankii xalay ayaa horta waxaa raadiya ku hadlay oo yidhi lix gobol sheeganaya hadday banaanbaxa u soo baxaan waa laynaynaa korneelka ciidanka oo booliiska ayaa saas yidhi taliyaha booliiska ayaa ayaa ku sheegay raadiya uu sheegay saaka banaanbaxayaa laga hor yimid aniga hadda ma xaqiijin kara inta dhimatay laakiin dhimasho waa jirtaa ilaa saddex iyo laba waxay yihiin ma aqaan daawacna waa jiraa qaar gole golahayna wasiirada ah wosh nin la yidhaahdo wasiir ku-xigeenkayga naftirkayga ah oo wasaaradda gaadiidka arkiya dhulka waa la garaacay hadda waxaan arkayay ma isagoo lasii wado gaari la saaranaya oo ilkahan laga raadiyey laba iliga ka dhacday dad kale oo odayaal dhaqameed ah oo dhulka lagu jiiday oo iigan la lalaayay ilaa iyo toban iyo shan boqol camalna gawaarida la saartay oo xabsiga loo taxaabay annagana waan fadhinaa maxaan fadhinaa xarunteena dhexdeyna waana lanugu dul waananu dulmeeraysanayaa waa tahay waxaan rabaa inaan kuweydiiyo hadda marka maxaa idin qorshaysan adinkoo maamulkii lixda gobol ah baydhabo weli ku sugan haddana in ciidankii lagu wareejiyo xaruntiinii halka kalena uu ka furmahayo shirka maamulka loogu sameynaya saddexda gobol qorshihiina marka muxuu yahay annaga horta dagaal diyaar uma nihin mana la dagaalamayno nin qori watana naguma jiro annaga shacabka anahay shacabkana lixdaas gobol raba madaxweynaha iyo jawaarina hadday rabaan wax copenhagen le ay ku tagaan way samaysan karaan airbortka ay ku dhex jiraan beledkana war loogama hayo m beledkana weligooda maana tegin airbortka ay ku jiraan airbortka ninkay rabaan ha magacaawdaan waxay rabaan ha sheegtaan laakiin shicibkii war uma haayo shicibkii waa la haysta waa la laayay ibraa laga siiyey annagana meeshay rabaan hana geeyaan wax allaale wax iyaga ay noogu taliyaan ayaan aan diyaar u nahay laakiin annaga hadda tale oo sidaase rabitaanka shacibkaas waxaan aan ahayn anaga aan hayno male dagaalna mala galayno mana dagaalamayno qorina ma haysano aniga bistoolaha tanimaysan uguma jiro hadda madaxweynaha qorigii oo staafkiis ahay waa laga qaaday broblemayaakaasaa jiraan nin qori haysan uguma jiro waxaana diyaarunahay laakiin kama tanaasulayno hadday wax kasta la sameeyo haddii lana xiro haddii lana dilo haddii aakhira haddaan tagna hata waa waxaanu sheegaynaa rabitaanka shacibkaanaan ka sheekaynaynaa rabitaanka shacibkana waa lixda gobol wax kastoo lanagu sameeyo weligeynana kama harayno waa ta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka danta shacabka haddii aad ka talinaysaan adinkiina baydhabo qayb ka mid a aad degan tihiin meel kaleetana shir maamul lagu sameynayo gobolladii koonfur galbeed oo ka socdo taas xal maahane xalka maxaa kaloo lagu raadin karaa adigu uu kula muuqdaa xal ma u aragtaa inaad ku biirtaan shirka hadda baydhabo ka socdo hadee shir baydhabo ka socdaba maba jiraba erboorkaan ku yidhi oo erada militariga todoba jeed boointa ay u marayaan ninka la raba ayaa la geystaa ibaa fatashaayo dadka oo checkpointyaal badan ay maraayaanoo erboorka dhexdiisa wax laga dhisaa waa layidhi shacibka warumaayo shacibka rabitaankooda waa kaas oo magaalada joogan oo la laynayo shacibka shacibka ma geli karaan anaga ma tegi karna hataa haddaan war aan dhihi lahayn hata ma tegi karna erboorki ilbaabkaa laisu taagan yahay saas darteed waxa anaga aan ka qaban karna malaha anaga rabitaankeena shacibka ana rabitaankiisa waa in sheegaa ha la raayo ha la dilo anaga laakiin nin korotana ma niin cidna ma la darorinin dhibaatadaasana ma gele laakiin rabitaankeena sidiisu aanaya abaarka wax laga sameeya anaga tabar mooli karno madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan iyo inkasoo wasiire socdaal waxay rabaan nin nin bay magacaabanayaan kulleyba maqaaninsa la yidhaahdo oo isagan ilaahay erka soo ridiyo shacibkaan loo socday la sheegay sida waa la socdaa iyaga maqaan kooban ergan inay uwadan doonaan oo lacag ku raadsan doonaan aan umalaynaya kaas inay magacaaban doonaan shacabkana kaas waaba og tahay boqol jeer ayaa la uumiyey oo la shiday oo dab lagu shiday oo dadow naga dilay oo guddoomiyaha baarlamaanka hataa biyidii dhiibay oo mashaakilkaasa yaala baydhabo shacabka baydhabo waa la baabi'iyey waana ilaahay ay qabaan waana ka dagaalami doonaan tan weligeedii allaheedana ma mid laga sabraayo ma ahaan doonta tanaysa meeshay rabta